waddada ceeldahri ee ceeri gaabo isku xirta ee gobollada sanaag iyo bari ayaa waxaa aha la dhisay ilaa iyo soddon iyo shan kilomitir sida uu raadiyo daljir u sheegay guddoomiyaha gobolka sanaag maxamuud ismaaciil ciyoon haddaba guddoomiyaha ayaa waxaa wareystay waryaheena maxamuud cabdi ibraahin isagoo ku sugan gobolka sanaag ayuu khadka taleefonka kula xiriiray waxaana uu wax ka weydiiyey dhismaha waddadaasi iyo xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanadaasi waa garan kartaa marka markii abaaro ay dhaceen dhaqaalihiin hoos u dhacayo waa waa garan kartaa oo waxay waxaynu mar walba ku tiirsanayn oo dhaqaalihiina ku tiirsanaa xoolaha horweeye dhinacaas waa garan kartaas iyo farsamadaas inay xagga maaragtay dhaqaalaha maaragtay inuu sidii la rabay aanu noqonaynin tan labaadna waxa weeye qalabkii ilaa dhowr iyo konton xabo ayaa loo baahnaa si wadada maaragtay sidii la rabay loogu qabto marka iyadana intii badnayd kalabadh in maarata hadda ku dhow ayaa maaragtay aan weli aan la soo imin oo la keenin inta lagu sii wadaa waa dhowr iyo labaatan gaadiidka ama qalabka wadooyinka lagu hagaajiye ah marka caqabadahaas way ka jiraan oo laakiin way socotaa insha allahu tacaala way dhamaystirmi doontaa marka wadada la doonayo in la sameeyo waa wado noocee ah
waxa weeye waa waa wado laami ah oo maa weliba si casri ah loo dhisay oo maxaan ku dhadaa injineero iyo farsamo yaqaano xagga wadooyinka oo maaragtay caalami ah oo ajnabi iyo soomaaliba ay ka shaqaynayaan waa gartay marka wadadaas sidee marka suurtagal ay ku noqon kartaa ama maku muuqataa marka inay arrinta iyada suurtagal noqon karto maadaama qarash aada u baaxad weyn ay u baahan tahay meelaha qaarna ay yihiin meelo buuro ah
waxa weeye dadku markay isku tashadaan ilaahayna ay ku tiirsan yihiin wax kasta waa la qaban karaa waxa weeye needsamida iyo go-aanka adag oo maxaan ku lagu bilaabay insha allahu tacaala rajada ugu fiican oo aan qabnaa waxa weeye in insha allahu tacaala sidii la rabay ay maaragtay looga dhamayn doono haddii doonto xilligu ha dheeraado oo maarata ha noqoto ha qaadato dhowr sanadood laakiin mar haddii la bilaabay shaqadiina socoto maxaan ku idhahdaa fikrad wanaagsan iyo isku tashi iyo ilaahay oo lagu tirsan yahay ay tahayna insha allahu tacaala waxaa la rajeynayaa inay maalin maalmaha ka mid ah haddaba laisma lahayn intaasaa la qaban karayaa dad badan oo aaminsanaa inaan hawsha la geli karin ayaa goortay arkin hadda intaa laga shaqeeyey sida looga shaqeeyey hawsha la qabtay ayay ku qanceen oo maxaan ku idhahdaa ay qaateen fikradda ah in hawshaan la qaban karo la maarata la dhamaystiri karo insha allah waa garta marka horey dhibaatooyin kala duwan ayaa wadooyinkan lagu qabi jiray marka hadda maadaama wadadii xilligan uu dhismo uu ku socdo xageebay gaadiidkii weliba dadku isticmaalaan
marka meesha ay shaqadu ka socoto un baa laga yaabaa in loo diyaariyo meel ay sii maaragtay maxaan ku idhahdaa tembrary ah ama aan joogto ahayn ay uga leexdaan loo sameeyo gaadiidku laakiin inta kale deshii shaqada laga qabtay waa la isticmaalaya markasta waa gartay marka ahmiyadda inteeleg buu marka wadadan ay bulshada u leedahay
waxa weeye de lagama sheekeyn karo lagama sheekeyn karo waa waxa weeye lecture ballaaran bay u baahan tahay iyo wakti ballaaran oo dhinac walba leh yani infrastructureka ama kaabayaasha dhaqaalaha markii gobolka ay tagto oo wadadana ay tagto yani de xagga dhaqaalaha xagga horumarka xagga maxaan ku rahdaa tacliinta xagga caafimaadka xaggii bulshada dhaqan dhaqaa wax walbi yani horumar iyo isbedel baa imaanaya waana tan uu madaxweynuhu uu xooga u saaraya mar walba in kaabayaasha dhaqaalaha la hirgeliyo waa garta marka bulshada sidee u arkaan marka mashruucan aada iyo aad aada iyo aad miyaa laga sheekeyn karaa waxa weeye waxay ku yihiin maxaan ku idhaahdaa maxaan ku aada iyo aad bay usoo dhaweeyeen oo ay ugu faraxsan yihiin hadda waa la socotaa maalmahan hadda intii bishii birihii ay socotay shaqadu maalin kasta ama urur hebel ama maxaan ku idhahdaa magaalo heblaayo baa waxay shaqaalihii u keeneen maxaan ku idhahdaa cuno iyo hidib iyo maxaan ku idhahdaa awr baa loo keenaya awr iyo maxaan ku idhahdaa biyo iyo sharaab iyo iyo iyo maa qudaar baa maba asbuuciba mar loo keenaa taas waxa weye dadka deegaanka ee gobolka sanaag degan ayayna ka ka timaadaa xaggooda katima ka yimaadaan hadday ururada haweenka noqon lahayd hadday noqon lahayd ururada dhalinyarada hadday noqon lahayd maaragtay magaalooyinka oo ku tartamaya iyo tuulooyinka ay marayso oo ku tartamaya marka waxa weeye taas waxay ku tusinaysaa oo ka tarjumaysaa si dadkani maaragtay ay ugu heelan yihiin diyaarka ugu yihiin usoo dhaweynayaan raalina ugu yihiin wadooda